iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka siddeedaad ee cibraaniyada ciise wadaadnimadiisa iyo ahdiga cusub waxyaalihii la yidhi wixii ugu muhiimsanaa waa kan waxaynu leennahay wadaad sare oo ceenkaas ah kan fadhiistay midigta carshiga weynaha jannooyinka ku jira kan u adeega waxyaalaha quduuska ah iyo taambuugga runta ah ee rabbigu dhisay oo aan dad dhisin waayo wadaad kasta oo sare waxaa loo doortay inuu hadiyado iyo allabaryo bixiyo sidaas daraaddeed waa lagama maarmaan in wadaadkan sarena haysto wax uu bixiyo haddaba hadduu dhulka joogi lahaa wadaad ma uu ahaadeen maxaa yeelay waxaa jira kuwa hadiyado u bixiya sida sharcigu leeyahay kuwa u adeega waxaa ah u ekaanta iyo hooska waxyaalaha jannada sidii moose loogu digay kolkuu ku dhowaa inuu taambuugga sameeyo waayo wuxuu yidhi aad ugu fiirso inaad wax walba u samayso siduu ahaa u ekaanshihii buurta lagugu tusay laakiin haatan wuxuu helay shuqul aad uga wanaagsan siduu u yahay dhexdhexaadiyaha axdiga ka wanaagsan ee lagu dhisay ballamo ka wanaagsan waayo haddii axdigii hore uusan eed lahayn mid labaad meello looma dooneen wuxuu yidhi isagoo iyaga eedaynaya bal eega maalmihii waa imaanayaan ayaa rabbigu leeyahay oo anigu axdi cusub baan la dhigan doonaa reer israa'iil iyo reer yuhuuddah oo aan ahayn axdigii aan awowayaashood la dhigtay oo kale maalintii aan iyaga gacanta qabtay inaan ka kaxeeyo dalka masar waayo iyagu kuma ay sii socon axdigaygii aniguna farahan ka qaaday ayaa rabbigu leeyahay waayo kanu waa ahdiga aan la dhigan doono reer israa'iil maalmahaas dabadood ayaa rabbigu leeyahay qaynuunnadayda waxaan gelin doonaa maankooda qalbigoodana waan ku qori doonaa oo ilaah baan u ahaan doonaa iyaguna dad bay ii ahaan doonaan oo iyagu ma bari doonaan mid walba deriskiisa iyo mid walba walaalkiis iyagoo leh rabbiga garo waayo kulli way i garan doonaan kan ugu yar ilaa kan ugu weyn waayo iyagoo xaq daran baan u naxariisan doonaa dembiyadoodana kol dambe ma xusuusan doono kolkuu yidhi axdi cusub ayuu kii hore duug ka dhigay laakiin kan duugoobayaa oo gaboobayaa wuxuu u dhow yahay inuu libro